بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo tobnaad waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuratu lancaam allah waxau ihi subxaanah qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum wauuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq ainakum latashhaduuna ana maca allahi aalihatan ukhraa qul laa ashhadu qul inamaa huwa ilaahu waaxidu wa inanii barii'un mima tushrikuun aayaddaa u horeysa ee dersigeenna waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay shahaadatu llahi linabiyihi birisaalah wa shahaadatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam lahu bilwaxdaaniya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu nebigiisa muxameda uga markhaati kacay maragga uu ilaahay furay ayaana markhaatiga ugu weynehe nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladiisu inay xaq tahay ayaa allah uga markhaati kacay nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka markhaati kacay waxdaaniyada iyo waxa weeyaan kelinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii uu mutaystay cibaadada in loo badhax tiro oo cid kale aan lala wadaajin qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah shahiidun baynii wa baynakum wa uuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq waxaa kaloo aayaadkan ku sugan macrifatu ahli lkitaab annabiya sala allahu calayhi wasalam wa takdiibahum bihi nimankii kitaabka la siiyey ee yahuudiya nasaara inay nebiga sala allahu calayhi wasalam garanayaan oo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa ay towraad iyo injiil ku hayeen laakiinse ay beeninayeen iyagoo u badheedhaya aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum aladiina khasiruu anfusahum fahum laa yu'minuun waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan mawaaqifu lmushrikiina fii yowmi alqiyaamah wa jawaabuhum cinda su'aalihim nimanka mushrikiinta ah mawaaqifta maalinta qiyaame ay marayaan iyo marka la su'aalo waxyaabaha ay ku jawaabayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin bal badaa lahum maa kaanuu yukhfuuna min qabl waxaa allahu tilmaamay in marka naartii loo soo bandhigee la dul joojiyo ay ku calaacalayaan oy tamaniyayaan in adduunyadii maruun dib loogu celiyo si ay u toosnaadaan laakiin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay arrinkaasi inuu beentood yahay oo marnaba aanay toosnaanayn waxaa alla uu tilmaamay in marka la weydiiyo alaysa haadaa bilxaq marna inay qirayaan mawaaqifta qaarkood oo ay odhanayaan qaaluu balaa warabbina mararka qaarkoodna ay dafirayaanba waxay hore u soo mareen ee gaalnimo iyo shirki ay galeen oy odhanayaan wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin dafiraadda ay dafirayaanna waxba u tari mayso oo anfici mayso waxaa kaloo aayaadka ku sugan tasliyatu nnabiyi sala allahu calayhi wasalama wa tathbiitu fu'aadih bisababi maa yalqaahu min tacanuti lmushrikiin laabqaboojinta nebiga sala allahu calayhi wasalam laabta iyo niyadda loo dejinayo iyo sugitaanka qalbiga loo sugayo waxyaabuhuu kala kulmaye gaalada ee madaxadayg iyo canaadka iyo aflagaadada iyo afxumada uu la kulmayo darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u dejinayaa qalbigiisa iyo qaalabkiisaba oo allah waxau ihi qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun allah waxa uu yidhi waanu ognahay nebi moxamedow inay ku murugo gelinayso ay ku damqayso waxa ay ku leeyihiin ay kugula hadlayaan laakiin waxaad ogaataa adiga kuma beeninayaan oo horeba waa kuu yaqaaneen inaad tahay alsaadiqu alamiin laakiin halkay u socdaan waa waxyiga lagugu soo dejiyey oo adiga shakhsiyadaada ma diidane eh shariicada lagugu soo dejiyey ayaa ay diidan yihiin oo ay beeninayaan waxaa la tilmaamay ambiyadii ka horraysayba in la beeniyo isagu aanuu ugu horrayn nebi la beeniyo laakiin ambiyadaasi inay ku sabreen beenintii la beeniyey ilaa ay guushii gaadheen macnuhu markaa waxa weeyaan dee fasbir kamaa sabaruu tadfar kamaa dafiruu siday u sabreen adna u sabir siday u guulaysteen baad adna u guulaysane ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay bayaanu tamaami qudrati illaahi caza wajal wa ixaatati cilmihi bikulli shay in ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisu mid dhammaystiran ay tahay oo kaamil ah wax walbana wuu og yahay oo uu awoodo alla waxa uu tilmaamay kuwa baaqa iyo dacwadda nebiga aqbalaya ee ajiibaya ama u dhaga nugul inay yihiin kuwa wax weelaynaya ee wax qaadanaya innamaa yastajiibu aladiina yasmacuun waalmowta yabcahuhum allahu huma ilayhi yurjacuun wa qaaluu lowlaa nuzila calayhi aayatu min rabbih qul ina allaha qaadirun cala an yunazila aayah walaakina akharahum laa yaclamuun wma min daabati fi lardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamu amhaalukum maa faratnaa fi lkitaabi min shay allah waxa uu tilmaamay inay odhanayaan kuwan mushrikiintii iyagoo canaad iyo madaxadayg uga jeeda miyaa mucjiso lagu soo dejiya nebi moxamed midla naaqati saalix aw casaa muusa aw maa'idati ciisa aayadanu arka noo socoto maa la keeno ilaahay waxa uhi ilaahay waa awoodaa inuu soo dejiyo laakiin badankoodu garan maayaan waxaanay garanayn waxa weeye caaqiba xumada ka dhalan karta haddii loo keeno mucjiso socota oo ay beeniyaan waayo sunnada ilaahay waxay ku dareertay kol haddii la keeno aayaadka ay dalbanayaan oo aayaad khaariqulcaada a lagu soo dejiyo hadday beeniyaan in cadaab deg dega lagu soo dejinayo oon loo kaadinayn marka taasaanay garanayn waxa ka dhalanaya ama ka ratibmi karee ka iman kara arrinkaas ilaahay waxa uu tilmaamay inaanu kaga tegin waxba lowxul maxfuudka oo wax allo waxay makhluuqaadku marayaan dhib iyo dheefba iyagoon dhalan oon adduunka iman ayaa hore loo qorsheeyey oo loo qoray maa faratnaa fi lkitaabi min shay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay ambiyadii hore wuu waxa weeyaan umamkii hore u diray ee beeniyey cadaab iyo cuquubaad inuu ku qabtay oo markay ambiyadoodii beeniyeen ee raaci waayeen dee cadaabinu ku soo degay taasina waxay digniin u tahay ummadda iyo dadka islaamka inaanay dariiqaasoo kala marin walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik fa akhadnaahum bilba'saa'i waaldaraa'i lacallahum yatadarracuun falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadarracuu walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum ashaytaanu maa kaanuu yacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay umamkii hore inuu ambiyo u diray dabeed markay beeniyeen caydhnimo iyo cudur iyo ciqaab kaleba waa ku qabtay hadafkiiyo ujeeddaduna waxay ahayd inay ilaahay isu dhuldhigaan oo u khuduucaan oo ay khushuucaan ilaahay waxau idhi markay cadaabkayaga iyo dhibkayaga arkeen miyay ilaahay isu dhiibaan oo isu dhuldhigaan oo u khushuucaan laakiin qalbigaa qallalay oo ilaahay isumay dhiibin shayddaanna wuxuu u qurxiyey xumaanta ay samaynayeen cuquubadii ka dhalatana iyagay ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaluu tilmaamay muhimmatu rusul wainqisaamu nnaasi fii shanihim ilaa mu'minin wa kaafir muhimmadda iyo ujeeddooyinka rabbi rususha uu u soo diray iyo dadku arrinka rususha inay ugu qaybsameen kuwo rumeeyo oo janno gala iyo kuwo beeniyo oo cadaab gala wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriina wa mundiriin faman aamana waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waladiina kadabuu biaayaatina yamasuhum alcadaab bima kaanuu yafsuquun waxaa kaloo rabbi tilmaamay subxaanah xaqiiqatu rasuul wa annahu bashar xaqiiqada rasuulka iyo inuu bashar yahay isagu awood iyo itaal uu wax ku keeni karo aan lahayn oo ilaahay wuxuu keeno ama ogeysiiyo mooyaane awood iyo itaal kale oo isaga u sugani ma jiro qul laa aquulu lakum cindii khasaa'inu allah wlaa aclamu algayba walaa aquulu lakum inii malak in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay ilaa aakhiri alaayaat waxaa la yidhi nebi maxamedow si aanay dadku kuugu dagmin waxaad ku tidhaahdaa anuu idin odhan maayo khasnadaha iyo kaydadka alleh ee ilaahay deeqdiisu ka buuxda anaa idiin hayo oo ciddaan doono siinaya ciddaan doonana u diidaya idin odhan maayo waayo taasi ilaahay bay gacanta ugu jirtaa waxa maqanna waan ogahay idin odhan maayo oo wixii la ii waxyoodo ee wixii la iigu sheega mooye wax kaloon ogahay ma jiro malag baan ahayna idin odhan maayo waxaanuun raacayaa wixii la ii waxyooday qul hal yastawi alacmaa waalbasiir afalaa tatafakkaruun waxaa la yidhi waxaad ku tidhaha nebi maxamedow nin indhoolo ah waa gaalkii ah iyo mid indhaqabo wax arkaya miyay siman yihiin waa maya miyaydaan fakerayn oo wax fahmayn allah waxau idhi subxaanah qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ayu shay-in shaygeebaa akbaru ugu weyn huwa shaygu shahaadatan xagga markhaatiga xagga marag iyo markhaatiga shayga ugu weyn ee shahaado iyo markhaati furaa waa maxay qul waxaad tidhaha nebi moxamedow allaahu alla weeyaan waa jawaabtii ayu shayin akbaru shahaadatan shayga ugu markhaati weyn waa kee qul waxaa tidhaha adoo su-aashaa ka jawaabaya allaahu ay allaahu akbaru shahaada yacni maragga ugu weyn iyo shahaadada ugu weyni waa allah markhaatigiisa shahiidun markaa sida saxda ah waa in shahiidun jumlo cusub oo la bilaabanayo oo khabar mutadihiisii maxduuf yahay laga dhigo oo huwa shahiidun waayo haddii allaahu iyo shahiidun laysaga khabro oo la ydhaha qul waxaad tidhaahdaa allaahu ilaahay shahiidun waa kii markhaati ah dee waxaa ka baxaysa meesha su-aashii ayu shayin jawaabkeedii ayaa ka baxaya marka allah waa jawaabul istifhaam istifhaamta ayu shayin akbaru shahaadatan jawaabkeedu waa qul illaah shahiidunna waa jumlo cusub marka macnuhu waxa uu noqonayaa qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ayu shayin shaygeebaa akbaru ugu weyn huwa shaygu shahaadatan xagga maragga iyo markhaatiga shaygee ugu weyn qul waxaad tidhaha nebi moxamedow allaah ay allaahu akbaru shahaadatan ilaahay baa ugu markhaati weyn huwa alleh shahiidun waa kii markhaati ah beynii aniga iyo wa beynakum idinka aniga iyo idinka allah inoo kala markhaati furaya oo runnimada rasuulnimadayda iyo xaqnimada nebinimadayda allah baa ka markhaati kacaya wa uuxiya waxaa la ii waxyooday ilaya aniga haadaakani alqur'aanu ee qur'aankaa la ii waxyooday liundirakum si aan idinku digo bihi qur'aanka liundirakum si aan idinka idinku digo bihi qur'aankani aan idinku digo idinka waa kuwii mukhaatabiinta ahaa ee lala hadlayay xilliguu qur'aanku soo degayey iyo waman cid si aan ugu digo qur'aanka ciddaasoo balaqa ay balaqahu lqur'aan qur-aanku uu soo gaadho marka waxay tilmaamaysaa cumuumu risaalati nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam caamnimada risaaladii nebi moxamed inaanay ku gaar ahayn intii markuu joogay la joogtaye ilaa qiyaamaha cid alla cidda maqashay qur'aanku gaadho inay risaale iyo digniin u tahay waayo qof alla qofkii qur-aankaasi soo gaadhaa dee digniin buu u yahay oo ugama duwana nebigii oo nool oo dhexdeenna jooga kol haddii qur-aankii iyo sunnadii dhexdeenna yaallaan wamanna saddex tafsiir ama saddex icraabood baa ku bannaan sida samiin alxalabi uu durulmansuunka ku tilmaamaya adduru lmasuun fi lkitaabi almaknuun oo waxa bannaan wamanta in lagu cadfo kaafulkhitaabka maxalu nasbaha yaale liundirakum marka macnuu wuxuu noqonayaa liundirakum bihi si aan qur-aanka idinka idinku digo iyo waman balaqa cidda uu gaadhaba marka mantu maxalu nas bay taallaa ileen kumtay ku cadfan tahay oo mafcuulee ama wamanta waxaa lagu cadfayaa kumtaa lafteedaa lagu cadfayaa laakiin waman balaqahu alqur'aanu looma jeeda eh waman balaqa alxulum yacni si aan idinku diga qur'aanka idinka iyo waman balaqa alxulum iyo qofka qaangaadhka gaadho ee qofka qaangaadhka ah na si aan ugu digo waxaa kaloo bannaan in wamanta lagu cadfo damiiru rafcaha mustatirkee liundira faacilka u ah oo liundirakum si aan anigu idinka idinku diga bihi qur'aankani waman midna si uu idinku digo qur'aanka balaqahu lqur'aan qur-aanka uu soo gaadho oo markaa macnaha si aan anigu idinka qur-aankan idinku digoon idinku sheego cidda uu qur'aankani soo gaadhaana dadka uugu digo oo qur'aanki iyo diintii ugu sheego markaana waman damiiru rafcaha mustatirkaa iyadoo damiir munfasila aan lagu akidin oo liundirakum ana sidii qaacidadu ahayd iyadoon la ta'kiidin in lagu cadfo waxa banneeyey fasliga mafcuulka iyo jaara majruurka lagu kala fasliyey macطuufka iyo macطuufu calayhiga waa damiiru rafcaha mustatirka ahe liundirakum wa uuxiya waa la ii waxyooday ilaya aniga haadaakani alqur'aanu qur'aankaa la ii waxyooday maxaa la iigu waxyooday liundirakum si aan idinku digo idinka bihi ay bilqur'aani qur'aankana aan idinku digo idinka iyo waman balaqa iyo ciddii qur'aanku gaadhaba ay waman balaqahu lqur'aan ainnakum idinku latashhaduuna ma waxaad qiraysaan anna maca allaahi ilaahay la jirkiisa inay ahaadeen aalihatan kuwa la caabudo oo ukhraa kale ma waxaad qiraysaan ilaahay inay weheliyaan ilaahyo kaleoo lala caabudaa qul waxaad tidhaha nebi maxamedow laa ashhadu anigu arrinkaa qiri maayo ay laa ashhadu bidaalika qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow innamaa huwa macbuudka xaqii wuxuu ahaaday uun ilaahun macbuud macbuudkaasoo waaxidun keli ah wa innanii aniguna berii'un beri baan ka ahay mimaa tushrikuuna ilaahay waxaad ugu shariig yeelaysaane cibaadadiisa aada la wadaajinaysaan sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku odhanayaa qul ayu shayin akbaru ayu shayin wa yuclamu min hada jawaasu itlaaqi shayi cala allahi tacaala wahuwa kadalika waxaa halkaa laga qaadanayaa shay in ilaahay lagaga khabri karo ama lagu tilmaami karo lagu itlaaqi karo ayaa laga ogaanayaa aayadda qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu wuxuu jamalku odhanayaa laakin bishardi taqyiidi bian yuqaala huwa shayun laa ka saa'iri alashyaa waxaase shardi u ah in lagu xidho oo arrintaa lagu dabro in la yidhaahdo waa shay ilaahay waa la odhan karaa laakiin laa ka saa'iri alashyaa ashyaada kale la mid ma aha waayo dee jawaabtii ayu shayintaa allaahu noqotay oo qul ayu shayin shaygeebaa ugu shahaado weyn qul illaahu allaah ayaa ugu shahaado iyo markhaati weyn marka macnaha ilaahay waxaa lagu idlaaqay yacni shay marka waxay culimmadu yidhaahdaan baabu likhbaari awsacu min baabi alasmaa'i waasifaat baabka ikhbaarka in ilaahay wax lagaga khabro oo lagaga waramo waa ka ballaadhan yahay baabka asmaada iyo sifaatka oo waxaan ilaahay isam iyo sifo toona u ahayn baa lagaga warrami karaa sida shay oo kale oo shay laysa min asmaa'illaahi walaa min sifaatih laakiin haddana waa lagu idlaaqi karaa oo dee aayaddaabay ka cad tahay qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu allah waxau idhi aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii aanu siinay waa ahlu kitaabkii iyo kitaabkuna waa jinsulkutuba waa towraad iyo injiile kuwaa kitaabka aanu siinay yacrifuunahu way garanayaan nebiga kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadooda siday u garanayaan bay u garanayaan markaa yacrifuunahu damiirka in rasuulka loo celiyo waa tafsiir waxaa kaloo loo celin karaa almacbuud alxaq oo macbuudka xaqa ee rabbiga xaq lagu caabudo waxay u garanayaan siday inamadooda u garanayaan waxaase jumhuurulmufasiriin ay mareen oo raajixa in damiirka rasuulka loo celiyo waxaa la yidhi cabdilaahi ibnu salaam ayaa cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi laqad caraftuhu xiina ra'aytuhu kamaa acrifu ibnii wala ana ashaddu macrifatan bimuxammadin minii biibnii wuxuu yidhi mar alla markaa nebi moxamed indhaha saaray waa cabdilaahi ibnu salaam oo culimmadii yahuudeed ahaa markii dambena islaamay wuxuu yidhi nebi moxamed mar alla markaan indhaha saaray waan gartay sidaan inakayga u garanayo bal wuxuu yidhi waxaan uga garasho badnay inaka inakayga aan uga macrifo badanahay macrifadaan u hayo nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam isagaan uga garasho badnaa kaan dhalay cumar baa ku yidhi kayfa daalik waa sidee arrinkaas sideed inakaaga uga macrifo badatay nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam waxau ihi marka cabdilaahi ibnu salaam ashhadu annahu rasuulu llaahi xaqan walaa adri maa tasnacu nisaa dee islaamtu meel ay martay qofku war ma hayo ilan waxa weyn loo waxyoon maaye isagoo dee daahirka un kula dhaqmaya laakiin waxau idhi rasuulkii ilaahay inuu yahay isaga waa xaq oo yacni intaa in lee kama shakisni oo dee wuxuu u jeedaa un dumarka qofkii aan alle ka baqayni dee meel kalaabay mari kartaa ilmaana isagunbaa loo nisbayn laakiin dee wuxuu leeyahay rasuulka isaga wax shaki oo igaga jiraa ma jiro oo ashhadu annahu rasuulu llaahi xaqan walaa adri maa tasnacu nisaa macrifaduna waxay ku sugnaatay dee binucuutihi fii kitaabihim tilmaamuhu lahaa ayaa towraad ku yaallay alla waxau idhi aladiina kuwii aataynaahum anu siina alkitaaba kitaabkii towraad iyo injiil wa ahlu kitaabkiiya yacrifuunahu rasuulka way garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadooda aladiina kuwii khasiruu khasaareeye anfusahum nafahooda fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan minman axadka iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been axadka ilaahay korkiisa ku been abuurtay yaa ka dulmi badan aw kadaba amase beeniye biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa laa axada adlam axad ka dulmi badani kaa ma jiro innahu ina alamra washana innahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalka iyo xaqiiqadu waxa uu yahay laa yuflixu inaanay liibaanayn addaalimuuna kuwa daalimiinta ah wa yowma naxshuruhum wadkur xusnabi allow yowma maalinka naxshuruhum aanu soo ururinayno khalaa'iqdii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood bannaankii qiyaame laysugu keenayo lasoo kulminayo suma naquulu dabeedaannu ku odhanayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee alle cid kale la wadaajiye cibaadadiisa aanu ku odhan doonno ayna aaway shurakaa'ukum shurakadiinnii kuwaad ilaahay wax la wadaajin jirteen aaway aladiina kuwaasoo kuntum a ahaydeen tascumuuna ay tascumuunahum shurakaa'a lilaahi labadii mafcuulee zacma ay qaadanaysayba waa la xadfay taqdiirkooduna waa sidaa oo aladiina kuntum kuwa ahaydeen tascumuuna ay tascumuunahum shurakaa'a lilaah kuwaad ku andacoonayseen ilaahay inay wax la wadaagaan aaway balkaalaya oo la shir yimaada allah waxau idhi humma lam takun dabeed mabay ahaanin fitnatuhum cudurdaarkoodii iyo marmarsiyahoodii mabuu noqon mushrikiintii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane marka macdiradu waa taqdiirka ama tafsiirka uu jalaaluddiin asuyuudi fitnada ku fasirayo jamalkuna wuxuu odhanayaa fitnadu waa bimacna aljawaab oo humma lam takun dabeed mabay ahaanin fitnatuhum ay jawaabuhum jawaabkay ku jawaabeen mabuu noqon markii la su'aalay arrinkaa ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kaleba jawaabkoodu ma noqon wallaahi alla ayaannu ku dhaaranaye allihii rabbinaa rabbigayaga ahaaye maa kunnaa mabaanaan ahayn mushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya mabaanaan ahayn waabay dafireen waxay samayn jireen alla waxau idhi undur bal hadda eeg nebi moxamedow iyo mukhaatab kastowba kayfa kadabuu siday ugu been sheegeen calaa anfusihim nafahoodii siday ugu been sheegeen bal hadda eega undur bal eeg kayfa kadabuu siday ugu been sheegeen calaa anfusihim nafahoodii oo wadalla uu uga lumay canhum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta bal siday beenta u sheegeen ee waxay been abuuranayeen uga lumay waa shirkigay alle u nisbaynayeen ee bal eeg nadara tafakurin waictibaar si loogu waantoobo wax loogu qaato allah waxau idhi wa minhum man yastamicu ilayk wa minhum waxaa ka mida kuwa gaalada ah man duul baa ka mida yastamicu ku dhagaysanaya ilayka adiga nebi moxamedow ay idaa qara'ta alqur'aan yacni markaad qur'aankii akhrinayso kuwa ku dhagaysanaya oo kugu soo dhowaanayaa jira wa jacalnaa waxaanu se yeellay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaanu yeellay kuwa munaafiqiinta iyo wixii la halmaalaa iyo gaaladaas akinnatan daboollo ayaannu qalbiyadooda korkooda yeellay oo qalbigaannu ka daboollay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aanay qur'aankaba u fahmin ayaa qalbiga looga daboolay wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxa ku sugan waqraa culays oo maqli maayaan maqal ay ku intifaacaan ma weelaynayaan waanada iyo waxa loo sheego waayo qalbigiiyo qaalabkuba waa ka daboolan yihi wa in yarow haddii ay arkaan kulla aayatin aayad kasta hadday arkaan oo mucjiso kasta u timaaddo oo kitaab kasta lagu akhriyo laa yu'minu ma rumaynayaan bihaa aayata aayaddaa rumayn maayaan xataa idaa jaa'uuka markay kuu yimaadaan nebi moxamedow yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan oy kugula murmayaan diinta yaquulu waxay odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa qur-aankani maba ahaanin ilaa asaatiiru alawaliina kuwii hore beenahoodii meelaha laga soo qorqortay mooye wax kalaba ma ahaanin bay odhanayaan walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yanhawna ay yanhawna annaasa mafcuulka usoo qadar ay dadka u diidayaan canhu cani ilqur'aani iyagoo dadka qur-aanka u diidaya oo ka hor joogsanaya oo wayan'awna ka fogaanaya canhu qur-aanka xaggiisa ka fogaanaya marka damiirka qur-aankaynuu celinay laga soo hadlayey waxaa kaloo loo celin karaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dadka waxay ka hor joogsanayaan nebiga inay rumeeyaan oo ay raacaan waanay ka fogaanayaan waxaa kaloo damiirka loo celin karaa canhu cani ilxaqi xaqii oo nebiga iyo qur-aankaba koobsanaya oo dadka waxay u diidayaan xaqa inay qaataan walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yanhawna ay u diidayaan ay innaasa dadka ay u diidayaan oy ka reebayaan canhu cani ilxaqi xaqii ay u diidayaan oo qur'aanka iyo nebiga ah oo wayan'awna ay ka fogaanayaan canhu cani ilxaqi xaqa ay ka fogaanayaan wain yuhlikuuna wamaa yuhlikuuna ma halaagayaan ilaa anfusahum nafahooda mooye wax kale ma halaagayaan ay bina'yi canhu yacnii fogaanshaha ay xaqa ka fogaanayaan naftooda mooye cid kale ku halaagi maayaan wamaa yashcuruuna mana dareensanoo arrinkaa garan maayaan walow tara haddaad arki lahayd nebi moxamedow ay xaalahum xaalkooda haddaad arki lahayd id wakhtiga wuqifuu la joojiye cala annaar naarta dusheeda marka la soo joojiyee loo bandhigay haddaad arki lahayd oo fa qaaluu dabeed ay yidhaahdeen yaa laytanaa alla shallaytadayada eh nuraddu miyaa nala celiyo oo walaa nukadiba markaa aanaan beeninin biaayaati rabbina rabbiga iyo aayaadkiisa markaa aanaan beeninin oo wanakuuna aanu ahaano markaa min almu'miniina kuwa mu'miniinta aanu ka mid ahaana eh oo walaa nukadiba marka waa jawaabu tamani macnaha waxay tamaniyayaan oy odhanayaan alla miyaa adduunyadii dibna loogu celiyo yaanaan dib dambaysa aayaadka rabbi u beeninin oo aanu soo rumaynee allah waxau idhi bal badaa lahum bal waa idraab ibtaali ah bal iskaba dhaaf inay soo rumeeyaan oo yacnii lana celin maayo rumaynna maayaane badaa waxa u muuqday lahum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yukhfuuna kuwa qarya min qablu hore qalbiga waxay ku qarinayeen ee inay beenaalayaal yihiin oo kaadibiina iyo gaalnimadooda ayaa u muuqatoo caddaato bannaanka iyo badka u soo baxday walow rudduu haddiiba la celin lahaa waa fardan wa taqdiiran la celin maaye laakiin waa kaba soo qaado haddii la celin lahaa lacaadu waxay u noqon lahaayeen inoy dib ugu laaban lahaayeen limaakii nuhuu loo diiday canhu maaga wa innahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya weeyaan oo beenaalayaal ah oo yacni waxa weeyaan ha nala celiyo aanu soo rumayne waa beentoode runtood ma aha aayaddan waxaa loo deliishadaa cumuuma cilmiillaah cilmiga ilaahay siduu u caam yeelay xataa waxaan dhicin een dib marnaba aan dhacayne mustaxiilka ah haddiiba uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa oo imminka nimankan in adduunyo loo celiyaa waa mustaxiil oo waxaan dhacay laakiin ilaahay wuxuu ka warbixiyou inoo sheegay haddiiba la celin lahaa lama celinaye waxay samayn lahaayeen oo ah uun halkoodii inay ka miisi lahaayeen oo walow rudduu la caaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun marka waa halkay culimmadu ka qaateen cilmiga alle inuu caam yeelayo waxa dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxaan dhacaynba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa kulli wuu wada caam yeelay oo waxaa la idhaha sifada cilmigaee rabbi waa acamu sifaati tacalluqan waa sifada ugu tacalluq badan waxa ay la xidhiidhayso ee ay ku tacalluqayso wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya ay maa hiya noloshu mabay ahaanin ilaa xayaatuna addunyaa nolosha tan adduunyadee liidata mooye ee nolol kale maba jirtaba oo nololitaannu tan adduunyada aannu ku haysanno mooye tu ka dambaysaa maba jirta bay yidhaahdeen wamaa naxnu manaanaan ahaanin bimabcuuhiina kuwa la soo bixinayana maba nihin ba ay yidhaahdeen allah waxau idhi walow tara haddaad arki lahayd nebi maxamedow ay xaalahu iyo mukhaatab kastowba xaalkooda haddaad arki lahayd id wakhtiga wuqifuu la hor joojiyey calaa rabbihim rabbigood marka la soo hor joojiyey xaaladdaa haddaad arki lahayd hee jawaabka lowda soo qadar oo lara'ayta amran cadiimaa wallee waxaad arki lahayd arrin yaab arrin aad iyo aad u weyn oo culus ayaad arki lahayd sida xaalkoodu yahay qaala alaysa haada bilxaq jamalka futuuxaadka wuxuu ka odhanayaa waa laba mid qaaladan inay tahay jawaabu su'aalin muqadar su'aal meesha ku qadaran jawaabkeedii oo sariix ah oo su-aasha qadaran inay tahay markaa maadaa qaala lahum rabbuhum oo rabbigood muxuu ku yidhi jawaabkii markaa waxa weeye qaala wuxuu rabbigood ku yidhi alayse miyaanu ahaanin haadaa kani oo bacdigii in laysa soo bixinayay bilxaqi xaq miyaanu ahaanin iyo jumladu inay xaaliyo tahay oo ay qaa'ilan lahum yacnii waxaa lasoo dul jooji ilaahay waxaa lasoo hor joojiyey xaal uu ilaahay ku odhanayo alaysa haadaa bilxaq bacigani miyaanu xaq ahay qaaluu markaa waxay odhanayaan balaa maya waayahay alla ilaahay waa xaq wa rabbinaa rabbigayaan ku dhaaranee bacsiga iyo isa soo bixintani waa xaq laakiin waa xilli qirashadu aanay waxba u taray qaala markaa rabbi waxa uu ku odhanayaa faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka haddaba dhandhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisa ku dhandhamiya takfuruuna kuwa ka gaalooba xaqa aad ahaydeen haddaba cadaabka ku dhandhamiya qad khasira dhab ahaan waxa uu khasaaray aladiina kuwii kadabuu beeniye biliqaa'i illaah ilaahay la kulankiisa kuwii beeniyey alla ilaahi waa khasaareen xataa idaa jaa-athum markay u timid assaacatu saacaddii qiyaame baktatan xaal ay tahay kadis oo waa masdar munakara oo xaalo dhacaya wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikatratin ka baktatan zaydun talacdii weeyaan shaahidku uu tilmaamayo baktatan markaa waa masdar nakiro ah oo laga xaalaynaya saacada oo xataa idaa jaa-athum markay u timaado assaacatu saacaddii qiyaame baktatan xaal ay tahay kada saacaddu yacni iyadoo kadis ah markay u timaado qaaluu waxay odhanayaan yaa xasratanaa alla qoomamadayadii calaa maa kii aan uu qoomoonne faradnaa aan ku gaboodfallay fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda intaanu joognay waxaanu ka gaabinaynu ku gaboodfallay qoomamadaannu ka qoomamoonanay yacni qoomamadayadiiyey ama murugadaannu ka murugoonanayey haadaa awaanuki faxdurii qoomamadaasay xilligaagii waa kana soo xaadir weeye oo ka-annamaa inay u yeedhanayaan qoomamadii iyo murugo oo dhan ooy leeyihin xilligaagii waa kana kaalay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ay saacaddii kadis ugu timid yaa xasratanaa qoomamadayadiiyey haadaa awaanuki faxdurii allayle xilligaagii waa kana kaalay qoomamooy calaa maa kii aannu ka qoomamoonayno faradnaa aannu ku gaboodfallay fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda gaboodfalkaannu adduunyada dhexdeenna ku gaboodfalleennu ka gaabinna xuquuqdeenna la amray murugadaannu ka murugoonanayey waa xilligaagiyo kaalay walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yaxmiluuna ay xambaaranayaan oy dhabarka ku sitaan awsaarahum walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yaxmiluuna ay xambaaranayaan oo awsaarahum dembiyadoodii ay xambaaranayaan oo calaa duhuurihim dhabarradooda korkooda ay ku xambaaranayaan alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yasiruuna waxay xambaaranayaan ee dembi iyo macaasiya alla ilaha xumaaday wama alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadee liidataa mabay ahaanin ilaa lacibun ciyaar iyo walahwun wax lagu daaho lagu mashquula mooyaane marka waxaa loo jeedaa ayil ishtigaalu bihaa yacni adduunyo in lagu mashquulo oo wixii ku anfacaya daarta aakhiro diyaargarowgeeda lagaga daaho lagaga mashquulaa may ahaanin ilaa lacibun walahwun laakiin dee daacaadka adduunyada lagu samaynayo iyo wixii kuugu kaalmaynaya waa min umuuri alaakhira wamal xayaatu nololi may ahaanin noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd ayil ishtigaalu biha in lagu mashquulo aakhire lagu iloobo noloshaa mashquulka lagu mashquulayaa mabay ahaanin ilaa lacibun ciyaar ciyaar mooyaane iyo walahwun wax lagu daaho oo lagu mashquulayo mooye wax kale may ahaanin wala daaru alaakhirati ay wala naciimu daari alaakhira daarta dambe nicmada iyo barwaaqadeeda ayaana khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna alla ka baqanaya ee afalaa tacqiluuna miyeedaan caqliyo garasho lahayn qad naclamu innahu layaxsunuka aladii yaquuluun qad naclamu xaqiiq ahaan waxaanuu ognahay innahu ina alamra washa'na arrinkiiyo xaalku inuu yahay layaxsunuka nebi muxamedow inuu ku murugo gelinayo waannu ognahay alladii ka yaquuluuna ay odhanayaane ay ku leeyihiin waxay kugula hadlayaan iyo canaadka iyo cariigsiga ay ku leeyihiin kolba waxaa keen iyo afxumada iyo edebdarrada ay kugula dhaqmayaan kaasi inuu ku murugo gelinayo waannu ognahay ba allaahu yidhi subxaanah fa innahum haddaba iyagu kuwaa waxa weeyaan kugu edebdarroonayaa ee ku beeninayaa laa yukadibuunaka nebi muxamedow adiga kuma beeninayaan jalaaleynka wuxuu odhanayaa ay laa yansibuunaka ila alkadibi been kuu aanayn maayaan oo kuu nisbayn maayaan way og yihiin inaad tahay assaadiqu alamiin kay iskula iman jireen intaan laguuba waxyoon arrin yar markay isku qabtaan cidday ku kala bixi jireenay iskula iman jireen ee ugu run badnayd adiga inay tahay way ku og yihiin marka fa innahum iyagu laa yukadibuunaka adiga shakhsiyadaada nebi muxamed ahaan shakhsiyadaada adiga kuma beeninayaan walaakina aldaalimiina ha yeeshee daalimiintu biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ayaa yajxaduuna ay dafirayaan oy diidayaan halkan waxaa lagu caddeeyey nimanka gaalada ah dee muxamed way yaqaaneen oo runbadanihii ammaanada badnaa ayay u yaqaaneen oo wax markay isku qabtaan iyo isagaabay iskula iman jireen oo kala saari jiray marka waxay beeninayaan muxamed maaha oo way yaqaanaan saadiqulamiin inuu yahay laakiin waxay beeninayaan waa waxyiga iyo shareicada lagu soo dejiyey marka waxaa lagu leeyahay nebi muxamedow adiga shakhsiyadaada way garanayaan oo ma beeninayaan oo waa beenaale kuma laha laakiin waxay beeninayaan waa shariicada lagugu soo dejiyey marka maanta dad fara badan oo baraha bulshada wadaadada iyo culimmada iyo kii khayr sheegaba cayda iyo canaanta ku booba oo waxa weeyaan isugu habar wacdo oo isugu yimaada wadaadka ma diidanee diintu xambaarsan yahay bay diidan yihiinoo ogow hamoodin hebelka inay diidan yihiin diinta ayay la dagaalamayaan waayo waxay garanayaan ninka diinta xambaarsan ee booskii ambiyada taagan ee rususha dhexalkoodii haya hadduu indhaha dadka ka dhaco oo laga dhigo wax yacni waxa weeyaan dee aan qiimo lahayn wuxuu xambaarsanaana wuu la dhacayaa oo dee kala hadhi maayaan ilan diintu iyadu iskeedu uma socotee dad baa ilaahay ku xafidoo xambaarsane marka maanta way badan tahay baraha bulshada wadaadkii hadlaba in lagu boobo oo dee waxa weeyaan wax walba lagu miiso laakiin waa inaad baraarugtaan oo ogaataan waxa dagaalku ku socdaa waa diinta iyo dhaqanka iyo kuwii xambaarsanaa ee maaha ashkaastooda kuwa suuqa jooga oo maa la qabsado shakhsiyadaada maaha waxa lagu socdaa waa sharcigaad xambaarsan tahay allah waxau idhi walaqad kudibad wallaahi laqad kudibad waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga kaa horraysay nebi muxamedow ugub maaha waa adigu ugumaad horrayno hortaaba waa la beeniyey ambiyadii umamka loo diray oo fa sabaruu dabeed waa sabreen rusushaa horee la beeniyey calaa maa kudibuu ay aladii kudibuu bih kii lagu beeniyey waa ku sabreen waa maada marka mawsuulo laga dhigo masderiye haddii laga dhigana fa sabaruu waa sabreenoo calaa maa kudibuu calaa takdiibihim beenintii la beeniyey waa ku sabreenoo waa u dulqaateen waana u adkaysteen wa uuduu waana la dhibay ambiyadaa hore xataa ataahum ilaa uu yimid nasrunaa gargaarkaygii iyo guushayadii walaa mubaddila wax beddelo oo doorin karaa likalimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa uma sugnaanin kelimaatullah waa kelimaad sharciya wa kelimaad qadariya marka waxaa loo jeedaa kelimaadkii alle ee qadariga ahaa ee ilaahay hore u xukumay wax maanta bedeli karoo doorin karaa ma jiro ee siduu alla u xukumay bay u dhacayaan oo baaqan maayaan oo jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa almuraadu bikalimaatihi tacaala maa yunbiu canhu qowluhu tacaala walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruuna wa ina jundana lahum lgaalibuun kelimaadka alleh een cidina bedeli karayn waxaa ka turjumaya oo tilmaamaya hadalkuu allaah yidhi kelmaddayadu horay ugu hormartay addoommadayadii la soo diray oo kelmadda hormartay ee hore alla ugu hadlay ama uu xukumay waa maxay in loo hiilinayo oo iyagu gacanta sare ay leeyihiin iyo wa qowlih kataba allaahu la aqlibanna ana wa rusuli ilaahay hore wuxuu xukumay oo u qoray wallee waan adkaan oo gacanta sare iyo guusha anigaa leh aniga iyo rusushaan soo diray baa rabbi u yihi subxaanah marka kelimaadkaas waxay ka turjumayaan aayaadkaasaa tilmaamaya oo waa min almawaaciid asaabiqa lilrusuli calayhim asalaatu wassalaam addaalati calaa nusrati rasuuli illaahi ayda waa ballamaduu hore ilaahay u qaaday ee ambiyadii hore ugu ballan qaaday inuu u gargaarayo waxaanay daliil iyo astaan u tahay rasuulkiisa muxamedana sala allahu calayhi wasalam inuu alle ugu gargaarayo kuwa horeba siduu ugu gargaaray marka kelimatuna waxaan u jeedaa walaa mubadila likalimaati illaah min nasri ambiyaa'ihi wa ihlaaki acdaa'ih yacni kelimaadku hore alla u xukumay oo inuu ambiyada u hiiliyo cadowgoodana halaago mid baaqanaya ma aho waa mid waxa weeyaan xaqiiqoobaysoon marnaba aan bedelmayn walaa mubadila wax bedela oo yacni macnaha dooriyaa likalimaati illaah ilaahay kelimaadkiisu hore u xukumay uma sugna walaqad jaaaka wallaahi laqad jaaaka dhab ahaan waxaa kuugu yimid nebi muxamedow min naba'i lmursaliina kuwii lasoo diray warkooda xaal uu yahay waxaa kuu yimid maa yaskunu bihi qalbuka wax qalbigaagu ku xasilo oo jalaaludiin asuyuudi taqdiirkaa uu soo qadaraya ee maa yaskunu bihi qalbuka maadaas waa faacilu jaa'a waa waxa yimid yacnii rusushii hore warkooda waxa kaaga yimid wax qalbigaagu ku qaboobo naftaada iyo niyadaaduna ay ku xasisho wain kaana kabura calayka icraaduhum wain kaana hadduu ahaaday kabura miduu ku weynaaday calayka korkaaga nebi muxamedow icraaduhum jeedsigooda ay kaa jeedsadeen gaaladu fa in istatacta haddii aad karta an tabtaqiya inaad doondoonto nafaqan god aad gasho oo fil ardi arlada dhexdeeda ah aw sullama ama sallaan aad u karto fi samaa'i ay ila samaa'i xagga sare samada haddaad karto oo fata'tiyahum dabeed aad ula timaado dee biaayatin mucjizo sida ay kaa doonayaan hee dee fafcal jawaabka usoo qadar samee sidaa yacnii hadday kugu adkaatay beenintay ku beeniyeen oy culays kugu noqotay dee waa inaad ileen ku sabirto ambiyadii horeba waa la beeniye haddaad adigu xoog iyo xeelad u helaysa aad mucjiso ugu keento dee u keen mana heli kartid weeyaan macnuhu marka aayaadkani waxay xambaarsan yihiin tasliya maca citaabin latiif laabqaboojin iyo niyaddejin canaan latifan oo dabacsanna xambaarsan oo macnaha waxaa la leeyahay nebi moxamedow hadday ku beeniyaan adiga hanuunkoodu kuma saara adiga xilkaagu inaad gaadhsiisay ahayd waanad gaadhsiiso kamaad gaabin marka waxba ha isku daalin oo ilaaba ilaa inay rumeeyaan naftaada ha u dhibin oo ha u halaagin ilaa allah waa kii aayadda kale ku yidhi falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa waxaaba laga yaabaa ood ku dhowaanaysaa nebi maxamedow naftaada inaad ku halaagto dee qur-aanka hadday qaadan waayaan ama ay ku rumayn waayaan oo rasuulka ay raaci waayaan aayad kale alla waa kii ku laha falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay qoomamo iyo murugo darteed u tegin oo aanay u halaagsamin marka waxaa la leeyahay dee adigu waxba naftaada ha ku dhibin inay hanuunaan oo adu awooddaa mabalihid ilaahunbaa hanuunin karaa laakiin adu xilkaagii waad gudatay oo waad ka soo baxday wain kaana hadduu ahaaday kabura miduu ku weynaaday calayka korkaaga nebi maxamedow icraaduhum jeedsigooda ay kaa jeedsadeen hadduu kugu weynaadoy kugu cuslaatay fa in istatacta haddaba haddaad awoodood karto an tabtaqiya inaad raadsato nafaqan god fil ardi arlada dhexdeedood gasho aw sullaman ama sallaan iyo jaranjaro fi samaa'i ay ila samaa'i xagga sare aad u korto oo fata'tiyahum dabeed aad u keento biaayatin mucjizo aad u keento haddaad taa karayso hee dee fafcal samee mana karaysid walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine dee inuu gebigooda wada hanuuniyo la jamacahum waxa uu ku kulmin lahaaba cala alhudaa hanuunka gaalba lama arkeen laakiin xikmadda allah keensatay inay dadku kala baydhaan oo fa minkum kaafirun wa minkum mu'min alla waxau idhi falaa takuunanna haddaba ha ahaanin oo ha ahaanin nebi maxamedow min aljaahiliina kuwa jaahiliintae wax magaratada ha ka mid ahaanin ee ka digtoonow allah waxau idhi innamaa yastajiibu waxa uun ajiibaya oo aqbalaya baaqaagiiyo dacwadaada nebi maxamedow jalaaleynku waxau odhanaya ay ducaa'aka ila aliimaani baaqaad iimaanka ugu yeedhayso waxa uun ku aqbalaya oo ku ajiibaya aladiina kuwa yasmacuuna wax maqlaya ay samaaca qabuulin wa ijaaba maaha maqalkii dhagah waayo qof kastoo dhagalihi dee waxuu maqlaa haddii wax lagu akhriyo laakiin maqalkani waa maqalkii qalbiga in waxa dhagaha ku dhaca qalbiga ay u dhaadhacaan dabeed lagu dhaqmo maqalka la sheegaya waa kaa marka innamaa yastajiibu oo cabdiraxmaan naasir sicdi tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa walmuraadu bisamaaci hunaa samaacu lqalbi walistijaaba maqalka halkan waxaa looga jeedaa waa maqalkii qalbiga iyo hoggaansanka wa ilaa fa mujaradu samaaci aluduni yashtariku fiihi albaru waalfaajir waayo waxau yidhi dhagahuna inay wax maqlaan gaal iyo islaam ka xun iyo ka san intuba waa ka siman yihiin oo ninkii dhagalihiba dee waxuu maqli fa kullu lmukallafiina qad qaamat calayhim xujat llahi tacaala biistimaaci aayaati falam yabqa lahum cudurun fii cadami alqabuuli wuxuu yidhi markaa mukallafiinta oo dhan xujadii ilaahay waa ku qumtay oo risaaladii rasuulku waa soo gaadhay oo aayaadkii alle waa maqleen wax marmarsiiyo cudurdaar uma haystaan inay aqbali waayaan oo ku dhaqmi waayaan marka innamaa yastajiibu waxa uun ajiibaya oo aqbalaya baaqaagiiyo dacwadaada nebi maxamedow aad dadka ugu baaqaysa diinta waxa uun aqbalaya aladiina kuwa yasmacuuna wax maqlaya maqal ay ku intifaacayaan oy kugu aqbalayaan waalmowtaa kuwa dhintayna yabcahuhum allah ilaahay waa soo bixinayaa uma ilayhi dabeed xagga alle ayaa yurjacuuna loo soo celinayaa waalmowtaana waxaa looga jeedaa ay mowta alquluub kuwa qalbiga ka dhintay oo waxaa loogu shabbahay gaalada kuwa amwaadda dhintee la aasay gaalada waxaa loogu shabbahay waayo waxaanay maqlayn maqalay ku intifaacaan oy ku waantoobaan marka kol haddaanay dareemihii iyo xawaastii iyo xubnihii iyo jawaarixdii rabbi u siiyey kol haddaanay ku intifaacin oonay waanadii iyo wacdigii ku qaadan waxay ka dhigan yihiin wax dhintay oo aan noolayn waayo qalbigaa laga noolaadaa oo nolosha jasadku qiimo ma leh haddaan qalbigu noolayn awaman kaana meytan fa axyaynaah وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها aayadda alla waa ka ku tilmaamaya inaanay sinnayn ruux mayd oo dhintay oo gaal ah oo qalbigiisu iimaanka uu ka madhan yahay iyo mid nool oo nuurka iimaanka qalbigiisu ku noolaaday labadaasi inaanay sinnayn oo ay kala duwan yihiin ilaah baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala markaa sida raajixa ah waalmowta ay mowta alquluub waa gaaladii oo waa kuwa qalbiga ka dhintay waxaa kaloo lagu fasiray dee kuwa caadi ahaan u dhintee la aasina waa lagu fasiray laakiin waxaa xoog badan mowta alquluub oo gaalada ah in lagu tilmaamo sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo walmowtaa kuwa dhintay waa gaalada qalbiga ka dhimatee iimaanka qalbigoodu ka qaawan yahaye kuwaana yabcahuhum allahu ilaahay waa soo bixinayaa uma ilayhi yurjacuun dabeed xaggiisa ayaa loo celin doonaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaaladaha lowlaa nuzila ay hallaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi nebiga korkiisa aayatun mucjizo oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow ina allaha alle qaadirun isagaa awooda calaa an yunazila inuu ku soo dejiyo aayatan mucjize inuu nebiga siiyuu ku soo dejiyo waa awoodaa rabbi walaakina agtaraw ma yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaan oo arrinkaa caaqibada ka dhalanaysa ma oga caaqibadaasina waxay tahay kol haddii waxa weeyaan mucjiso siday doonayaan loo yeelo loo soo dejiyo oo ay rumayn waayaan cadaab degdegaa ku soo degayo waan loo kaadinayn taasaanay garanayn mabay doondooneen waayo alla wuxuu tilmaamay mucjiso kasta haddii loo keeno inaanay marnaba qaadanayn kol haddii inta la keeno ay qaadan waayaanna dee sidii umamkii horaa la halaagi lahaa oo la dabargoyn lahaa allah waxau idhi wamaa min daabbatin wamaa min daabbatin arlada wax dul socdaa ama noola socdaa ma jiro fil ardi ay cala al ardi arlada korkeeda yacnii arlada noola ku nool oo socdaa ma jiro walaa taayirin mid duulayaana ma jira kaasoo yatiiru ku duulaya bijanaaxayhi labadiisa garbood kii duulaaba garbuunbuu ku duulaayo waa un taakiid iyo adkayn lagu sii xoojinayo wamaa min daabba noola socdaa ma jira fil ardi arlada dhexdeeda wax nool oo dul socda ma jiro dad iyo duunyaba walaa taayirin mid duulayaana ma jiro kaasoo yatiiru ku duulaya bijanaaxayhi labadiisa garbood ma jiro ilaa hadduu jirase umamun waa ummado amhaalukum idinkoo kale ah macnaha waxaa looga jeedaa wax alla waxa arlada ku dul nool dad iyo duunyaba wax duula iyo wax arlada dul socdaba waa uun ummado idinkoo kale ah waxay idinkoo kale ku yihiin ay fil aajaali waalarsaaqi waalxayaati waalmowt xagga risiqa xagga ajasha xagga nolosha xagga dhimashada dee waxa weeyaan idinkuunbay idinkala mid yihiin oo nooc ahaan aad kala duwanaataan laakiin axkaamta iyo xukumka alle siduu idinku dareerayuunbaa iyagana wuu ugu dareerayaa allah waxau idhi maa faratnaa maa faratnaa maanaan kaga tegin filkitaabi kitaabka qur'aanka ah dhexdiisa kagamaanaan tegin min shayin ay shay-an min sharaa'ici shay sharaa'icduu alla soo dejiyey uu jideeyey ka mid ah kitaabka qur'aanka kagama kagamaanaan tegin ee waanu ku taam yeellay oo waxba kagama dhinna waa marka la maro tafsiirka kitaabku inuu qur'aanka yahay marka taana culimmadu waxay ku fasireen waxa macnaheedu yahay qur'aanka waxba laguma dhaafin ama si cad baa loogu sheegay xukunka masaa'ilka waxaan si cad loogu sheeginna dee waa la ishaaro ishaaro iyo talmiix ayaa lagu tilmaamo qawaacid guud oo qur-aanku sheegay ayaa uu xukunkaasi soo hoosgelayaa wixii aan qur'aanka tasriix iyo talmiix midna aan lagu sheeginna dee sunnadaa lagu sheegay sunnaduna dee waa qur'aanka ayay mataana la tahay oo waa ta qur'aanka fasiraysa ee faahfaahinaso ilaahay waa ka yidhi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka kitaabka marka qur'aan la yidhaahdo waa axkaamtii shariicadu qur'aankay ku dhan tahay imaa tasriixan aw talmiixan wixii ka hadhsanna sunnada ayuu ku dhan yahay sidaasaa sharaa'icdu ugu dhammaystiran tahay waxyiga munasalka ee kitaabka iyo sunnada waxaa kaloo lagu fasiray kitaabka allawxulmaxfuud oo maqaadiirta khalaa'iqda oo dhan in la wada qoray oo wax la seegay ama la dhaafi aanu jirin ayaa loo jeedaa markaa markaana macnuhu waxa uu noqonayaa maa faratnaa kagamaanaan tegin filkitaabi ay lawxilmaxfuud lawxulmaxfuudka dhexdiisa kagamaanaan tegin min shayin ay shay a waxbaba oo wax kasta oo aadamaha iyo makhluuqaadku ay marayaan horaysiya dambaysaba horaa loogu qoro waxba laguma dhaafin suma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo soo kulminayaa oo loo soo ururinayaa allah waxau idhi waaladiina kuwa kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga beeniye summun waa kuwa ka dhagala xaqa oo aan maqlayn wa bukmun waa kuwa ka afla xaqa oon ku hadlayn fi dulumaati madowiye dhexdood baanay ku sugan yihiin man yasha illaahu ruuxa alla uu doono ay idlaalahu hallayntiisa yudlilhu waa hallaynayaa rabbi waman yashaa ruuxa alla uu doono ay hidaayatahu hanuunintiisana yajcalhu waxa uu ka yeelayaa calaa siraatin jid korkii ayaa uu ka yeelayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan allah waxau idhi qul waxaa tidhaa nebi muxamedow ara'aytakum bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaah cadaabka alle adduunyadaba hadduu idinku yimaado aw atadkum ama ay idiin timaaddo assaaca ama saacaddii qiyaamee cadaabka koobsanaysa ay idiin timaaddo agayra allaah ma alle cid aan ahayn baa tadcuuna aada u yeedhanaysaan in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya bal iskaba dhaaf ilaahay cid aan hayn inaad u yeedhataan oo u yeedhan maysaane iyaahu ilaahay oo keliya ayaa tadcuuna aad baryaysaan oo u yeedhanaysaan fayakshifu dabeed waa idinka faydayaa rabbi maa tadcuuna waxaad alle ugu yeedhanaysaan ilayhi ay ilaa kashfihi faydidiisa macnaha inuu shaygaa idinka faydo fayakshifu dabeed alla waa idinka faydayaa maa tadcuuna waxaad ilaahay ugu yeedhanayseen ilayhi ay ilaa kashfihi inuu idinka faydo waxaad alle ugu yeedhanayseen ee aad weydiisanayseen ilaahay waa idinka faydayaa in shaaa waa hadduu doono cidina wax kuma khasbi kartee waa rabbi hadduu doono waa idinka dulqaadayaa wa tansawna waanad ka tegaysaan maa tushrikuuna waxaad ilaahay ugu shariik yeelayseenna waad isaga dhaqaaqaysaan oo waa ka tegaysaan oo markay runtu runteeda tagtee arrintu ay cuslaato asnaamta iyo wax alla wixii aad baryayseen intaa ka tagtaan ayaad yaa allah ilaahay keligii aad baryaysaan walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray rusula rusul ayaanu diray oo ilaa umamin ummada xaggood baanu u diray ummadahaas oo min qablika adiga kaa horreeyey nebi muxamedow meesha waxaa ku qadaran dee fakadabuuhum dabeed waa beeniyeenoo may rumayn fa akhadnaahum ilan cuquubadu beenintay ka dhalanaysaaye fa akhadnaahum dabeed waxaanu ku qabannay umamkaasi bilba'saa caydhnimo iyo waddaraa cudurro ayaannu ku qabannay lacallahum yatadaracuuna likay yatadaracuu si ay alle isugu dhiibaan oo isugu dhuldhigaan oo u khushuucaan allah waxau idhi falowlaa id jaa'ahum ay falowlaa tadaracuu maxay isu dhuldhigi waayeene rabbi ugu khushuuci waayeen id jaa'ahum markii uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu yacni tadaracuudaas soo hormari oo falowlaa tadaracuu maxay ilaahay isugu dhiibi waayeen ama isugu dhuldhigi waayeen oo ugu khushuuci waayeen rabbi id jaa'ahu markii uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu miyay alle isu dhiibaan oy khushuucaan walaakiin ha yeeshee qasad waxaa qallashay quluubum qalbiyadoodaa qallalay cuquubo addoon lagu ciqaabo oo ka daranna ma jirto qalbigu inuu qallalo oo diintu ay geli weydo wa acdamu cuquuba ciyaadan billaah wazayana waxa uu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankii maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya falamaa nasuu markay ka tegeen nisyaankani maaha ilowgii bimacna duhuul qofku waxuu halmaamo laakiin si badheedhay uga baydheen oo uga tegeen waayaan waa bimacna tarki can camdin falamaa nasuu markay si badheedhay uga tegeen maakii dukiruu lagu waaniye bihi maaga ee ay dheg jalaqu siin waayeen ayaa fataxnaa aanu u furray calayhim korkooda abwaaba kulli shay-in shay walba albaabkiisaanu u furay oo kaana muqlaqan minhum min nicami addunya lilimtixaan wax kastoo ka xidhnaa oy waayeen oo raaxo adduunya ah ayaanu ooda kaga qaadnay si loogu fidneeyo o loogu imtixaamo waayo adduunkoo lagu furaa wanaaga dadka dheertay maahe waa imtixaan falamaa nasuu markay ka tegeen maa dukiruu wixii lagu waaniyey bihi maaga fataxnaa waxaanu u furay calayhim korkooda abwaaba kulli shayin shay walba albaabadiisii baanu u furay oo nicamkii adduunyo ee ka xidhnaa ah xataa idaa farixu ilaa markii ay ku farxeen bimaakii uutuu la siiyey markay ku farxeen ay isdhigteen ayaa akhadnaahum aanu qabannay bakhtatan si kada ah ayaanu u qabannay fa idaa hum waaba iyagii oo mublisuuna kuwa quustay ah oo raxmaddii rabbiba ka quustay marka waxaa macnaheedu yahay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin waxaa la yidhi waa istidraaj iyo seeta dheerayn iyo sabaansabid oo macnaha markay macaasidii ay ooda ku goosteen ayaa adduunyadiina ooda lagaga qaadoo lagu imtixaamay waa si cuquubo iyo cadaab culus ay u mutaystaan waxa weeyaan marka u dambaysa oo waa istidraaj allah waxau idhi faqutica dabeed waa la gooyey baa alla uu yidhi waa la dabargooyey daabiru lqowmi qoladii cidhibtooda waa la jaray aladiina qoladaasoo dalamuu dulmi falay waa la dabargooye ama faqutica waa la jaray daabirulqowmi qolada kii u dembeeyey aladiina qoladaasoo dalamuu dulmi falay marka haddii la yidhaha kii u dembeeyaa la gooyey dee dhammaan waa la dabargooyey weeyaanu qof kama hadhin kol haddii kii u dembeeyey lasoo gaadhay faqutica waa la jaray oo waa la gooyey daabirulqowmi qolada cidhibtoodii waa la jaro oo waa la dabargooyey aladiina qoladaasoo dalamuu dulmi falay oo dembaabay waalxamdu mahad ayaana lilaahi alla u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa oo ilaahay iyadoo xaalad kasta lagu mahadiyo haddana iminka waxaa loogu waxaa loogu mahadnaqayaa calaa nasri rusuli wa ihlaaki alkaafiriin inuu rabbi rusushiisii u hiiliyey cadowgiisii gaalada ahaana uu halaagay ayaa rabbi lagu mahadinayaa waayo taasaa nicmo ah mudan in lagu mahadiyo inuu cadowgii jabiyey waxa weeyaan ahlu xaqiina u hiiliyey allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow ara'aytum bal iiga warrama in akhada allaahu allah hadduu idinka qaado samcakum maqalkiinna iyo wa absaarakum araggiinna macnaha waa samcigan iyo basarkan xisiga ah ee adduunkaba aad wax ku arkaysaan eed wax ku maqlaysaan ila kii macnawiga ahaa lagaba qaad oo gaalo waxba ku intifaaci maayaan maqalkooda iyo araggoodaba oo alla waa ka yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuuna laakiin waa kan xisigee muuqdana ka macnawigaa haddii lagu daro oo waxba aad arki weydaan oo maqli weydaan bal ka warrama qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow ara'aytum bal iiga warrama in akhada allaahu alla hadduu idinka qaado samcakum maqalkiinna oo idin dhaga tiro dhagahaad wax ku maqashaanba idinka qaado wa absaarakum iyo aragyadiinna oo idin indha tiro indhaha wax ku aragtaanba idinka qaado oo wa khatama u daboolo calaa quluubikum qalbiyadiinna oo garashada iyo garaadkaba idinka qaado man waa kuma ilaahun ilaaha khayrullaahi alla aan ahayn allaha aan alla ahayn oo ya'tiikum idiin keenaya bihi ma'khuudkaa laydinka qaatay bal hadduu alla idinka qaato wuxuu idin siiye ee xubna iyo jawaarixa axadka aan alla ahayn ee wuxuu ilaahay qaatay soo celin karaa waa kuma oo bihi suyuudi waxaa odhanayaa ay bimaa akhadahu minkum wuxuu alla idinka qaatay balka idiin soo celinayaa waa ayo marka bihdu waa ma'khuudka la qaatay ayaa damiirku u noqonaya dee laa axad weeyaan jawaabtu cidna soo celin mayso undur baleeg nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukallafowba kayfa sida nusarifu aanu u gedgedinayneenu u caddaynanaynu ugu balballaadhinanno al aayaati aayaadkee si walba loogu dhigayo humma hum haddana iyagu yasdifuuna ay u leexanayaan bal eeg oo wax isqaataa sida si walba loogu dhigay ee haddana aanay ugu jeedin qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow ara'aytakum bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi cadaabka alleh bakhtatan xaal uu kadis yahay aw jahratan ama xaal uu yahay mid muuqda si kadisoon muuqan iyo si caddaanood arkasaan labadaas siyood si uun hadduu cadaab alle idinku yimaado bal ka warrama hal yuhlaku oo miyaa la halaagayaa ila alqowmu qoladii mooyaane addaalimuuna ee daalimiinta ayd waa maya laa yuhlaku ila alqowmu addaalimuun allah waxau ihi wamaa nursilu ma soo dira almursaliina rususha la soo diray ilaa mubashiriina xaala ayihiin kuwa bushaaraynaya mooyaane iyo wamundiriina xaala ayihiin kuwa digaya mooyaane waxaanunaanu rususha u soo diraa in ciddii rumaysana ay janno ugu bushaareeyaan ciddii beenisana cadaab ku cabsigeliyaan faman ruuxa aamana rumeeyo wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin walaahum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugo kuwa murugoonaya oo yacnii waxa ka horeeyana ka baqan maayaan wax tegayna ka murugoon maayaan haadaa mithaalun lilbishaarati bishaaradii bay tusaale u tahay waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga beeniyeyna yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkii ayaa taabanaya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisaanu ku taabanaya yafsuquuna kuwa daacada alle iyo diinta ka baxa ay ahaayeen ayaa cadaabka ku taabanaya wa haadaa mithaalun linnadaarati taasina digniintii ayay tusaale u tahay allah waxau ihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow laa aqulu idinku odhan maayo lakum idinka cindii agtayda waxa aaday khasaa'inullah kaydadka ilaahaye deeqdiisu ku jira anaa haye idin odhan maayo walaa aclamu mana ogi alghayba waxa maqan walaa aquulu idinkuna odhan maayo lakum idinka innii anigu malakun malag baan ah intaan midna sheegan maayo in attabicu ay ma attabicu raaci maayo ilaa maakii mooyaane waxaa la ii waxyoonaya ilaya aniga qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow hal yastawii ma siman yihiin alacmaa ka indhoolaha waa gaalkiiyo walbasiiru ka wax arkaya waa muuminkiiyo afalaa tatafakkaruuna miyaydaan fakarayn oo waxu fiirsanay aayaddan waxaynu ka qaadanaynaa laa yurbatu annaasu ilaa billaahi wa diinih laa bidunyaa faaniyah dadka laguma xidho rabbi iyo rasuulkiisa iyo diinta uu ku soo dejiye mooyaane wax kale laakiin adduunyo dhammaanaysa oo soconaysa dadka laguma xidho qalbigooda oo xataa dacwadda iyo diintiiyo khayrka haddaad qofka aad xagga adduunyada ka martood adduunyo ku xidhood adduunyada ugu qurxiso dee adduunyadu maalintay dhammaato wuu kaa dhaqaaqi un laakiin ruuxa qalbigiisa alla aad ku xidhay wuu kula dhimanaya oo dhinacna kaaga dhaqaaqi maayo waayo qalbigiisaad alle iyo rasuulkiisa iyo diinta si dhaba ugu xidhay marka dacwada rusushuna waa taa cirkiiyo dhulkaan kuu kala hayaa adduun baan kugu afrogayaa dadka laguma kaxaysto waxaa uun lagu kaxeeyaa aaminuu billaahi wa rusulih allah iyo rusushiisa rumeeya xaqana qaatoo ku dhaqma idinkay idin dan tahay haddaad diidaanna idinkunbaa laydin cadaabi waxaa kaloo laga qaadanayaa dee rasuulku waa uun yacni bashar wixii loo sheega mooye wax kale aan ogey oo isagoo rasuulkii ilaahaya ayuu leeyahay odhan maayo cindii khasaa'in ullah markaa nin isqaadqaadayo ka odhanayo weli baanahay cirkiiyo dhulka ka isaga dabqaado oo isaga warrama haddaad aragto awliyadu isma qaadqaadaane waa mutawaadiciin way isdhuldhigaan isma muujiyaan ilaahay mooye cidiba ma oga laguma baraarugo oo lama fahmo sidii uweysal qarni oo kale marka dee rasuulkii ilaahay oo khayru khalqillaah ah ayaa le odhan maayo cindii khasaa'in ullah cidda ka soo hadhee odhanaysa anaa cirkiiyo dhulka kala haya markaa halkay ka imanaysa walaa aclamu lgayb waa nebi moxamed wa caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin waxa maqan ka ogi waa rabbi uun ma taalacsiiyo oo waxaa qeybkiisa maqan ilaahay qofna ma tuso rasuuluu raalli ka noqdu u waxyooday mooyaane markaa ruuxa aan rasuul ahayn ee haddana wax maqan inuu ogyahay sheeganaya shaydaan baa u waxyooday oo weli ilaahay maahay waa weli shaydaan ilaa awliyadu waa labada awliyaullah ama awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaydaan marka waa awliyaa shaydaan kol hadduu balaayo iska dhigo nin wax walba awoodaya oo waxa weyaan dhib iyo dheefba gacanta ku haya allah waxau ihi waandir bihi aladiina yakhaafuuna waandir ugu dig nebi maxamedow bihi ay bilqur'aani qur'aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsoonaya an yuxsharuu in loo soo ururin doono ama loo soo kulminayo ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa in loo soo kulmin doono kuwa ka baqaya mu'miniinta ah kuwa qur-aanka ugu dig waxaa loo gaar yeelay kuwan dadkoo dhan baa loogu digayaaye waa liintifaacihim binnadaara digniinta waa kuwa wax ku qaatee ku intifaacay waayo ninkii inta loo digay waxba ka dheefi waayey wuxuu ka dhigan yahay ninaan loo digin oo kaleba waayo dee waxba kama faa'iidin waabuu ka fogaaday uun waandir udig nebi maxamedow bihi ay bilqur'aani qur-aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka baqanaya an yuxsharuu in loo soo kulmin doono ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa loo soo kulmin doono laysa lahum xaal aanu u sugnayn jumlada waxaad ka xaalaysaa damiirka yuxsharuu waawuljamaacaha ka xaale oo waxaad u digtaa kuwa laysa lahum xaal aanu kuwa u sugnayn min duunihi alla sokadii aanu u sugnayn weliyun mid arrinkooda maamuloo u gargaari kara iyo walaa shafiicun mid u ergeeyaa toona aanu u sugnayn ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa mooye lacallahum yattaquuna waxaad ku sababaynaysaa nadaarada wa andir maxaad ugu digaysaa lacallahum yattaquuna likay yattaquu si ay alla uga baqaan u dig oo digniintaa gaadhsii walaa tatrud ha eryi nebi moxamedow aladiina kuwa yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati gellinka hore iyo walcashiyi gellinka dambaba yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan dar ilaahay kuwa u taacaysanaya u cibaadaysanaya majliskaaga iyo goobtaad fadhidaha ka fogeyn oo ha ka eriye maa calayka adiga korkaaga ma aha nin nebi moxamedow min xisaabihim xisaabtooda xaalu ka mid ahaaday min shay-in waxba kaama saara adiga oo xisaabtooda iyo waxay sameeyaan adi lagu raaci maayo maxaad u eriyeed u fogeyn wamaa min xisaabika xisaabtaaduna may ahaanin calayhim korkooda min shay-in waxba korkooda kama ahaanin oo wamaa min xisaabika ay wamaa min shayin min xisaabika calayhim shay xisaabtaada ka mid ihina korkooda ma ahaanin oo adiga xisaabtaada iyaga loo raaci maayo oo fatatrudahum dee markaa aada erido oo fatakuuna aada ahaato min aldaalimiina kuwa daalimiinta ah macnaha waxaa lagu yidhi adiga xisaabtooda waxba lagaama weydiiyo iyagana xisaabtaada waxba lagama weydiiyo dee maxaabad markaa u eri waxaa aayaddan sabab nusuulkeeda ay mufasiriintu ku tilmaameen waxa weeyaan dee fuqaradii muslimiinta ee camaar iyo suhayb iyo bilaal iyo fuqaradii iyo ducafaau lmuslimiin ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam dee majliskiisa soo camiri jirayoo had iyo jeer dadka danlaydii waa dadka ugu dhegan nugul dacwada ambiyada iyo xaqa waayo masaalix iyo dano kaloy dee ilaashanayaan baan jirin marka iyagaa ugu dhegan nugul marka nebiga waxa u yimid kuwii gaaladii madaxyaweyntii quraysheed marka waxay yidhaahdeen annaku dee madaxdii iyo maalqabeenkii quraysheed baanu nahay annaka iyo kuwan fuqarada ana meelinama wada qaadi karto markaa kuwan iska eri aanu kuu nimaadna eh markaa nebigu isagoo doonaya inuu kuwaas soo dhoweeyo oo dee inuu diinta iyo khayrka isagoo isle kuwaasi hadday qaataan qurayshiba way iswada raaci oo sidaa damcay ayay aayaadkani kusoo degeen oo lagu yidhi sidaa ha samaynin adigu kuwa masaakiinta ee kula fadhiya ee xaqa doonaya kuwaa daa oo majliskaaga ha ka durkin markaa taasay kusoo degtay allah waxau ihi maa calayka korkaaga ma ahanin nebi maxamedow min xisaabihim xisaabtooda xaalay ka mid ahaatee min shay-in waxba adiga kaama saara xisaabtooda oo waxay sameeyaan adiga lagu raaci maayo wamaa min xisaabika xisaabtaaduna calayhim korkooda kamay ahaanin min shayin wax ka mid a shay xisaabtaada ka midiina korkooda ma ahaanin oo iyaga loo raaci maayo adiga xisaabtaada oo fatatrudahum markaa dee aada erido oo fatakuuna aada ahaato min aldaalimiina kuwa daalimiinta ah wallaahu aclam